mar kale galab wanaagsan magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shir go-aan looga gaarayo qaabka doorashada soomaaliya sanadkan sanadkan ka dhacaysa oo ay yeelanayaan madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada shirkan ayaa sidoo kale looga hadlaya wadaagga xeerka amniga qaranka oo ay dowladda federaalka usoo bandhigi doonto maamul goboleedyada haddaba shirka ayaa sida uu ku bilowday iyo qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlayo waxay sahre cabdi axmed ka wareysatay daawud aweys afhayeenka madaxtooyada
mahadsan tahay shirka subaxnimadan ayuu rasmiyahaan u furmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaana furay waxaa shirkaasi ajendayaasha ugu waaweyn looga hadli doono kamid ah arrimaha doorashooyinka sanadkan labada kun lix iyo tobanka oo horay ay madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ugu heshiiyeen balse haatan faahfaahintiisa qaabka ay wax noqon doonaan la isku raaci doono waxa iyana meesha yaallo oo ajendaha kamid ah siyaasadda amaba xeerka dowladda ee dhinaca amniga qaranka oo lala wadaagi doono dowlad goboleedyada markaana laisku saari doono mowqif mid ah iyo weliba in laga hadlo dastuurka dalka ee kumeel gaarka ah oo dib weegis lagu samayn doono arrimahaasi ayaa kamid ah iyo weliba waxyaabaha kale ay ku xeeranay dhinaca roadmapka amaba qaabka hore loogu soconayo marka la gaaro labada kun iyo labaatanka oo la filayo in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo codan waxyaabaha ugu muhiimsan ee doorashada loo ambaqaadayo siday noqon doonto iyo qaabka loo wajahayo si qoto dheer ma looga hadlay weli dabcan shirka maanta un ayuu furmay qodobadaasi ayaa lasoo bandhigay in laga doodayo haatan aan kula hadlayno waxaa socda shir albaabadu xiran yihiin oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu gudoominayo goobjoogna ayna ka qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-isul wasaaraha marka qodobadaasi ayaa lasoo lafagurayaa oo la filayo ugu dambeyntii in ay kasoo baxaan heshiisyo amaba laisku afgarto oo hore loogu sii dhaqaaqo waa garta daa-ud bal waxaad iga warantaa ma hogaamiyaasha keliya ayaa go-aanka iskale mise waxa ay soo saaraan waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka federaalka
dabcan hanaanka siyaasadeed ee soomaaliya waa mid ku qosamaa in ugu dambeyntii wax walba oo laisla afgarto oo laisku afgarto ay maraan hay-adaha dastuuriga ah waa ay kamid tahay in wax walba oo laisku raaco madaxda ay go-aamiyaan in baarlamaanka la marsiiyo si sharciyadda arrimahaasi lagu heshiiyo loo adkeeyo taasina waa muhiimad xitaa maanta uu ka dhawaajiyey ra-isul wasaare cumar cabdirashiid oo sheegay in dhammaan hanaankan iyo waxyaabaha lagu heshiiyo ay qasab tahay in la marsiiyo hay-adaha dastuuriga siiba baarlamanka federaalka waa garta arrinka ama qodobka la xiriira xeerka dowladda ee dhinaca amniga ee lala wadaagayo maamul goboleedyada haddaad eegto maxaa ee si hoose qodobkaasi uu yahay loo soo bandhigi doono maamul goboleedyada ee dowladdu ay wado dabcan barnaamijkan waa barnaamijka siyaasadda dowladda ee ku wajahan amniga qaranka maadaama soomaaliya haatan ay qaadatay nidaamka federaalka ah dalkuna uu ku jiro dagaal dhinaca argagixisada ah marka laga hadlayo arrimaha amniga oo sugidda amniga waa waxa weeyaan howl ay si wadajira u qabanayaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waayo dhibaatadu waxa ay taabanaysaa gobol walba oo soomaaliya kamid a marka saa darteed ayaa looga hadlayaa siyaasadda amniga ay unoqonaysaa mid loo wada dhan yahay oo maamuladuna qeyb ay ka noqonayaan ma ciidamo isku dhafidba ma la dagaalanka al-shabaab iyo argagixisada muxuu yahay micnaha ujeedada dowladda ee amniga iyo xeerkan cusub ay la wadaagaysa maamulada haddaan si kale u dhahno barnaamijka amniga qaranka waa barnaamij aada u ballaaran waxaa qayb ka ah barnaamijka isudafka ciidamada waxaa qayb ka ah barnaamijka xoog iswadaarsiga waxaa qayb ka ah barnaamijka difaaca dalka waxaa qayb ka ah qodolba oo la xiriira dhinaca amniga ha noqo la dagaalanka argagixisada amaba wax walba wax u dhimaya qaranimada dalka soomaaliya iyo weliba wax walba oo markaas loo arko in ay khatar gelin karaan amniga caalamka arrimahaasi ayaa ayaa ka jira barnaamijkan amniga qaranka oo barnaamij ballaaran oo loogu talagalay in ay qayb ka noqdaan dhammaanba maamulada dalka ka jira kaasi waxa uu ahaa daa-uud aweys afhayeenka madaxtooyada dowladda federaalka ee soomaaliya oo khadka teleefonka ugu warameeyey sahre cabdi axmed oo washington joogta halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee v o a